waxa laga hadlaayo waxaa weeye mudane guddoomiye bishii juun ilaa hadda waxaa ciidamadu ay soo banneeyeen aagag aad muhiim u ah oo jiritaanka amniga soomaaliya muhiim u ah sida mataqaanaa torotorow kuntuwaarey qoryooley leego iyo ballidoogle iyo wallaweyn aaggaasoo idil jannaale marka buufow salaambood afgooyana maalindhaweetaa la soo weeraray waxaa culays weyn saaran yahay degmooyinkii buliburte jallaqsi mahadaay jowhar iyo degmada afgooye waxaa weerar ku socdaa magaalada xamar waxaan warbixinta ku haynaa in lixdan iyo afar qarax bishii juun ilaa hadda ay ka dhacday magaaladan xamar dil fara badanna uu ka dhacay hoobiyaalna lagu soo weeraray mudane guddoomiye iyo baarlamaanka sharafta leh aniga iima muuqato sasaan amni ee lagu gaari karo ogost yaanan been isku sheegin waxa weeye nooma muuqato inaan gaari karno bisha ogost in isbeddel uu ka dhaco waddankan maba gaaraynaba nafba nama gaarsiinaysa